نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الكبيرة السابعة والعشرون كبيرة لباطنية الضريضة القواد ومدك ragga iyo dumarka isku geegeeya almustaxsinu ee raalliga uga ah zinada calaa ahlihi xaaskiisa qawaad waxaa la yidhaahdaa ninka naagaha iyo nimanka zaanigiinta isku geeya oo ka dhex shaqeeya ayaa la yidhahdaa qawaad qawaad fi dayaaha la yidhahdaa qawaad fi dayaaha dayuusnimada ninka ka shaqeeya oo dadka ku hogaamiyo wey dayuusnimada qofka ka shaqeeya marka qaara marka dayuusku waa sii kala daran yahaye qaara waxay gaaraydaa xumaantooda marka dambe xataa xaaskiisa ayuu zino kusoo hogaaminaya marka dambe siduu balaayo uga shaqaynaayo oo laba iskale iskugu geynaayo oo laba kale iskugu geynaayo marka dambe xaaskiisii unu islaamid u keena marka kaasaa waxaa la dhahdaa qawaad waana jiraan waana horeyna waa u jiri jireen haddana badanaaba meelaha aan maamulada islaamiga ka jirin hay-adaha samafalkuna joogaan waa ku badan yihin waa wax la og yahay waxa weeyaan dad oo dayuusnimada ka shaqeeya oo qawaadiin ah ayaa jooga meelaha hay-adaha samafalku ku badan yihiin aan maamul islaamiyahoo kontarolaana ka jirin waa wax la og yahay waa la yaqaanaa waxa weeyaan dadka hay-adaha ka shaqeeya way sheegaan oo xoogaa damiir kalehoo wal wanaagsan waa marka dayuusiin weeye kaasaa baabkaanoo dhan u ka hadlaaba alqawaadu waa midka zinada hogaamiya oo waxa weeyaan zinada ragga iyo dumarka ka dhex shaqeeya oo isku geegeeya almustaxsinu ee raalliga uga ah zinada calaa ahli xaaskiisa xaaskiisa xataa zinuu raalli ogayay markaas inay zinaysatuu ku ogyahay raallinaba ogayay qaal allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeya wazaaniyatu naagta zaanigada ah laa yankixuhaa ma guursadoo ma haysto ilaa zaanin mid kaloo zaaniga ma ahane ow mushrikun ama mid gaala oo zinadaba inay xaaraan tahay aan aaminsanayn ma ahane waxa weeye naag zaanigad ah waxaa guursada zaanig ayadoo kalaa laakiin nin muxsin ah oo dhowrsan ma guursado mana haysto gabar zine uu ku og yahay iska daa inuu asagu zine usoo hogaamiye iyo mushrik gaal ah oon zinadaba xaaraannimo ka aaminsanayn labadaasaa naag zaanigada haysta wa xurima waa laga xaaraantinimeeyey daalika zaanigad guurs guurkeed cala almu'miniina mu'miniinta mu'miniinta waa ka xaaraan inay naag zaanigada haystaan sida gabadha mu'minadaa oo muxsinadaaba ay xaaraan uga tahay nin zaaniga inuu qabo marka aayadda alla wuxuu ka caddayna subxaana wa tacaala waxa weeyaan gabar zaanigad ah waxaa guursada oo ay xaas u tahay nin zaanig ah ama mushrik ah laakiin nin muxsin ah oo dhowrsan kama suurtowdo waana laga xarima gabadha muxsanadaana waa sidaasoo kaleo nin zaanig ah oo sinada lagu yaqaano waxa weeyaan ma guursadee waa ka xaaraan waana in laga ilaaliya daahirka waa sidaas وعن سليمان بن بلال وحلق وري عن عبد الله بن يسار الأعرج قال حدثنا قال سوق الدر قال حدثنا وحن ورمي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم وإن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أبيس عبد الله بن عمر أي كوري عن النبي النبي بن عبد الله بن عمر كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري ثلاثة صدح قف لا يدخلون الجنة جنة مقلان alcaaqu waalidayhi qofka labadiisa waalid caasiga ku ah labadiisa waalid qof caasi ku ah jannada ilaahay ma galo naaruu leey qof labadiisa waalid ku caasigaroobay oo jiritaankiisa dhan ilaahay sababta uga dhigay ee hooyadiis iyo aabbihiis caasi ku ah naartuu leeyahay janno ilaahay ma galo wadayuuthu ninka xaaskiisa zinada raalliga uga ahna jannada ilaahay ma galo dayuuthka waxaa la yidhaahdaa ninka xaaskiisa xumaanta iyo zinada raalliga uga ah kaasaa la yidhaahdaa islaamtiisii oo uu ku og yahay zino uu ku haystaa oo raallina uga yihi waxa weeyaan dal qaarkood waxay gaari jireen oo wax si la og yahay ay gaareen inay niman ajnabi ka ah xaaskiisa inta guriga keena nimankaas ay yidhaahdaan xaaskiisa nimankan waa saaxiibadeeda salaam markaas nimanka islaam salaamay nimanka waa zaanidiin ha iyadana zino wey ilaa nabi maxamed ay gacanta zino wey nabigu gacanta waa zinaysataa uu yidhi zinadeedana waa maxay waa inay taabato qof ajnabi ka ah sow ma aha marka waxa weeye ninka naag nin ajnabi ka ah islaamtiisiina salaan waa zaanig zinuu gabadh xaaskiisa ugu yeeray ayaguna hadday ka yeesho waa zaaniga marka waana dayuuth wey ninka islaamtiisii nin ajnabi ka ah taataabaayu arkaya oo gabadhiisii u dhalay nin ajnabi ku gacanta ku dhegan yahay kulligood waa dayuusin wey jannada ilaahayna ma galaan dayuus dayuusin wey waxa weeyaan qofka muuminka waa qof qiiro leh oo ka xumaada waxaas ma dhici karto nin dhan oo muumin oo ilaahay rumaysanoo qayr leh in islaamtiisii nin ajnabi ka ah ku dhegdhego agtiisa ama gabadhiisii ama dadkii uu mas-uulka ka ahaa waa inuu ka fogeeyo oo ka qiiroodo oo wax la yaab la weeye oo waxa weeyaan weliba dadka xataa iska daa muslimiinta xataa carabtii hore waa ka dagaalami jireen taasoo kale geeriyay ka xigeen taasoo kale laakiin soomaalida waa wax wax aad la yaab la wey wax la yaab la wey marka dayuuth jannada ilaahay ma galo dayuuth waa ninka ehelkiisa uga raalliga ah xumaanta ama zinada ama quunka uga raalliga warajulatu nisaa haweenka ragga iska dhigdhigaana jannada ilaahay ma galaan rajula waa naagta ragga isku ekaysiida oo markay socoto markay labisanaydo waxa weeyaan naagta ninka isku egekaysiida markay hadlaydo waxa weeye naagta ragga isku shabahda dil arka naag surweel iyo shaati isku taagtay sida ninkii jannada ilaahay ma gasho taas jannada ilaahay ma gasho ama sidii nink ama qamiisa isku taagay iyo tusbax dheer khaliifada iska dhigay waa jannada ilaahay ma gelayo de waxa weeyaan waa mutashabiha birijaal waa mutashabiha birijal macawis iyo shaatiga isku taag taas ma badna badan macawis iyo shaatiga waxaa dhacda khamiis inay isku taagto iyo kuwii surwaalka qaadan jiray waqtigii shuuciyadda ilaahay baa ku mahadsan maanta naga suuriyey allana naguma soo celiyo marka saddexdaasuba jannada ilaahay ma galaan xadiidka wuxuu u soo arooriyey waa dayuud ninka zinada ka shaqayna ee ragga iyo dumarka isku raadina ee xaaskiisiiyuu ku ogyahay sina raalliga uga ah kaas ayuu u soo arooriyey xadiidka isnaadu xadiiska sanadkiisuna waa saxiix waana sidaas uu sheegay laakiin bacduhum ruwaadda gobolkood yaquuluuna waxay yidhaahdaan can abiihi saalim aabbihiis uu ka wariyey cabdulaahi can cumara cabdullaahina wuxuu ka wariyey aabbihiisa cumar ibn khadaab ah marfuucan xaalu nabiga u rafcina laakiin xadiidku siduu saxiixa ku yahay waa sida hore oo ah saalim oo taabici ah oo ina cabdulaahi ibni cumara inuu aabbihiis cabdulaahi ka wariyey cabdullaahina nabiga uu toos ka wariyey ee uusan aabbihiis ka warin meeshaas aarka nusqooyinka aad haysati wax badana ka maqan marka ilaa laba sabar ku dhawaada ku maqan yahay waxa weeyaan waa inaad qorataan marka oo hadhow markii aan casharka dhammayna kadib qof walbaa qorto nusqada oo samiir way ka maqanta laakiin nusqada mashhuur qofkii haystay u qoranta markaas faman kaana marka meeshay ka maqantaana ana tilmaami doono wuxuu yidhi marka way kala roon yihiin marka ninka haysta wuxuu rabaa inuu yidhahda labo way kala roon yihiin saddex weliba ninka xoogaa ku tuhmaaya islaamtii zino aanna hadda xaqiiqo u dul istaagin lays badanna haystuu isleeyahay islaamtaan haddaad furto waxa weeyaan caruurtaan kuma biili kartid hadda waa laysku sabsabraayo hadhow maxkamadaa lagu geyn biilkii xoogaa lagaaga qaadin meelaad ka keenta ma taqaanid laysku sabrima meherkii hadda meelaad ka bixida ma haydid hadda waxna kuuguma caddeen bal iska adkayso kaas iyo isku mid maahanuu leeyahay ninka asagii zinada ku soo hogaaminaya labaduba laba dayuus ha noqdeen lakin waa kala daran yihi saasuu raba inuu ku yidhaahdo saddexda isku mid ma ahan nin xoogaa uun malo weynu ku jiro hadda balaayo guriga ka soo baxayu arkaa hadda waxna asagu ma dul istaagin culays badanna waa haystaa wuxuu is leeyahy culaysaa kaaga iman haddaad kala tagtaan iyo ninka ku og isku mid ma aha haddana midkaas culaysku haysto ama ku og waxaa ka sii liita waa maxay kan asagii kusoo hogaaminaya zinada marka saddexdoodu waa saddex darajay kala yihiin sooma jeedin wuxuu yidhi faman qofkii kaana ahaaday yadunnu mid u malaynayo biahli ehelkiisa alfaaxishata zino ma u jeedo kuma ogeeda waa u malayna mala oo hadda tuhmaana lama rabo waa xaaraan tuhmadu laakiin wax uu ka shakiyu arko wax uu ka shakiyo oo waxa weeye nin ajnabiga guriga kula jiro hadba arkaa ninkan waa soo laalaabana wax kalena ma oga taas ma ogtahay ogaal maahan waa malacun ha marka waa faman qofkii kaana ahaada yadunnu mid ku malaynaa biahli ehelkiisa alfaaxishata zino wayataqaafalu ishalmaansiinaya limaxabatin liajli maxabatihi uu dhigaya nusadiina liajli maxabatihi jacaylkiisa daraaddeed isku halmaansiina fiiha uu jecel yahay iyada marka halkaas ayaa waxaa ka maqan inta hadalka soo socda ow liana lahaa calayhi daynu wa huwa caajizun ow sadaaqun haqiilun ow lahu atfaalun siqaarun tarfacuhu ila alqaadi wa tadlubuhu bifardihim intaas ayna ka maqan intaas ayaa idinka maqan marka wuxuu yidhi ninka ehelkiisa sinada ku malayna ee waxa weeyaan ishalmaansiinaa muxuu isku halmaansiinaa limaxabatihi jacaylkiisa fiiha u jecel yahay aada u jecel yahay marka waxa weeye maadaama uu aada u jecel yahay haddana uusan isagu dul istaagin zinadii uu ishalhalmaansiina ow amase lianna lahaa islaamtiisa waxaa ugu sugnaaday calayhi isaga korkiisa daynun dayn daynay ku leedahay wa huwa isaguna caajisun waa ka caajisay daynka inuu bixiyo daynay ku leedahay haddana uma gudi karo hadday kala tagaanna daynkay u qabseen saas darteedu xooga uga indhalaaba ow amase sadaaqun meheray ku leedahay meherkaasoo haqiilun culus ow amase lahu waxaa u sugnaaday atfaalun caruur caruurtaasoo siqaarun yaryar caruurtaasoo tarfacuhu ninka ay kor yeelaydo ilalqaadi qaadiga markay dawla islaamiya jirto waxyaalaha ay qaaliga ku tahay waxaa ka mid a sida dumarka maanta loogu talaacubayo looguma talacubi karo dawla islaamiya markay jirto gabadha biilkeeda haddii lagu meermeeriyo qaadiga u tegi meher biilka imaa in laga qaado waa imaa inay sabarto waa imaa in laga furo qaadiga ka furo xataa isaga furid loogama baahno waxa weeyaan marka lama arkayo sida maanta taagan haddii dawlad islaamia la helo ma la dhacayso oo waa maxay afar sanaa ninkaas u qabay wuxuu joogaa gobol hebel biilna kama helo saan yeela ma waxaasa diina ayu dulmin acdam bal dulmiga intaas leeg fiiri saddex sano i qabaa waxa weeyaan saddexdii sano mar waxaa laga sheegay boosaaso marna kismaayo marna gaalkacayo marna baydhabuu wareegaayo shiikow sharci xuu ka qabaa waa dad la cadaabaya fiiri gabdhaha nuucaasa gabdhaha nuucaasa dulmiga lagu hayo waxa weeyaan waa inta maamul islaamiya laga helo mar haddii la helo oo ay dacweydo imaa biilka inuu meel usoo saaro asna yimaado wa imaa in laga fasaqo intaas le intaas le wey marka waa dulmi weyn marka wuxuu isleeyahay wakti dawla jirtuu ka hadlaya xaafidu dahabi oo gabdhaha aan saatan loo dulmin karin oo loo dulaysan karin maanta loo dulminayo tarfacuhu way u kor yeelaydaa xukunkiisa ilalqaadi qaadiga wa tadlubuhu markaasay ka dalbanee bifardihim caruurtan biilkoodii caruurtan waajibkoodi waa biilkoodii gurigoodii noloshoodii o dhan bifardin caruurta waajibkooda intaas ayna ka maqan fa huwa qofkaas sidaas ah oo cabs waxa weeyaan maladana qaba oo malada ku malaynaya zinada ehelkiisa aanna waxa weeyaan hadda culays uga imaanayo hadday kala tagaan fa huwa qofkaasu duuna man qof waa ka sokeeyaa yacridu uu idinka idin dhigahan u malayn yacridu u bandhigaya zinadii calayhaa ehelkiisii qof asagu zinadii u keenaya nusqada waxa weeyaan mashhuurna waxa weeyaan fa huwa kaasu duuna man qof waa ka sokeeyaa yucarisu asagu aroosinaya oo zaanigii u aroosinaya calayha ehelkiisii isagaaba ehelkiisii u aroosinaya nin zaaniga macnaha waa isku macna labada macno yucaris iyo yacrid yacribna waa usoo bandhigaa weeye zinadii waxa weeye yucarisuna waa u aroosina waa usoo bandhigaa weye calayhaa xaaskiisii waa uu ka sokeeya marka laba dayuuf ha noqdeen laakiin waa kala sokeeyaan walaa khayra wax kayrana kuma sugna fii man qof laa kiirata wax kiiraa lahu asaga aysan u sugnaan qofaan kiiro lahayn oo eelkiisii iyo walaalihiisii xumaanta aan uga diirayn oon ka dagaalamayn wax kayra male waa dayuus dayuusna kayr male alkabiiratu haaminatu walcishruun kabiirada labaatan iyo sideedayda marwiin waxaa laga alkabiiratu haaminatu walcishruun arajala arajulatu waa islaanta ragga isa dhigta min annisaai dumarka xaalay ka mid tahay arajulatu waa midda ragga iska dhigta min annisaai haweenka xaalay ka mid tahay iyo walmukhanafu midka isnaaqnaageeya min arijaali ragga xaalu ka mid yahay kabiirada labaatan iyo sideedeeda waxa weeye haweenka ragga isku ekaysiiya iyo nimanka naagaha isku ekaysiiya waxa weeyaan kuwaasu waa malcuunin nacalaqabayaal ah kabiiro weynayna ku dhaceen ninka meesha isku ekaysiintaana waxa weeye saddex shay xagga lebiska ninkii inuu lebiskii haweenta qaato dhegihii dalooshado ee katiinad qaato ama dhegadhega surto katiinad qoorta gashado waxa weeyaan amase oo waxayn xagga lebiska ama gabadha ay lebiskii ragga qaadato xagga lebiska waa kow labo xagga hadal gabadhiina cod waaweyn iska raadiyo sida ninkii u hadasho ama ninkii sida dumarka u hadlo isku jebiyo waxa wey sida gabadhiya waxay u hadlaya sida ninka qaarkood waa inta cirbado iyo isku dhiftaanoo balaayo balaayo iska dhigaayo markaasay waxa wey sida ninkii iska doondoonay waa dulmi waa abuuristii alla la dagaalamayn sooma jeedin ama ninkiiyaa jiiqjiiqle iska dhigaa markaasu inta codka yaryareeyo isjajabiyu sida dumarka u hadla xagga hadalkana inay iskaga iska dhaadhaajiyaan waa midda labaad tan saddexaadna waa socodka inuu ninkii sida dumarka u laafiyoodo u socdo marka ama gabadhi sida ragga u socoto ragga iska raadaadi kulli waa xaaraan saddexdaasna way meelaha ay iska shabahaan meelaha wanaagga inay iska shabahan lagama hadlo cibaadada qur-aan akrinta taas waa isku dariiq hal nabiyay wada leeyihiin ugaba dayanayo taas laga hadli ma waxaa laga hadlaa waa inay lebiska iskaga ekaadaan iyo inay iskaga ekaadaan waxa weeyaan hadalka inay iskaga ekaadaan socodka waxaa xaaraanta waa nuucaas wey qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye waladiina dadkii ayay aakhira u qayr badan tahay yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alifmi dembiyaalka kuwooda waaweyn iyo walfawaaxisha kuwooda foosha xun aayadda waxay ku cadfaneen wamaa cinda allaahi khayrun wa abqaa waxa ilaahay agtiisa yaalla aa qayr badan oo baaqi aansha badan yay u qayr badan tahay waxa ilahay agtiisa yaalla liladiina aamanuu wa calaa rabbihim yatawakaluuna dadka allaah rumeeyey ee rabbi ku tiirsadoo tala saarta waladiina kuwiiyay u qayr badan tahay waxaa lagtiisa ahaaday yajtanibuuna ka fogaanaya kabaa'ira alifmi dembiyaalka kuwooda waaweyn iyo walfawaaxisha kuwooda foosha xun maxay kala yihiin waxa weeyaan kabaa'ir iyo fawaaxish labaduba kabiiro waa isla yihiin laakiin kabiirada haddii ay nafta ku sugan tahay daaci kabiiradan qofka ugu yeeraya macnaha naftaa waxaa ku jira wax kabiiradan u iilanaya sida zinada oo kale sida tuugada oo kale ila naftiyaa rabta xaaraan cunidda markaas faaxisha la yidhahdaa haddaysan ku jirin wax nafta rabitaankeedana kabiira la iska yidhaha sida taariku salaadnimada oo kale iyo waxa la midka kabiira la iska yidhaha faaxisho lama yidhaha marka labadiioo kabiiraan middaan faaxisho waxaa loo sii yidhahdaa nafta waxaa ku jira daaci u yeeraya xumaanta marka ilaah wuxuu yidhi dadka ka fogaada kabaa'irta iyo fawaaxishta marka fawaaxishta waxaa ka mid ah in gabadhu ragga isku ekaysido ama raggu ay isku ekaysiyaan dumar ilaahi weynaayaa ka abuuray kala duway isku hadal ma ahan isku socod ma ahan isku jir iyo isku qaadna uma abuurno marka qofka kan kale isku dhigaya ilaahay abuuristiisa kuma qanacsani wey kuma qanacsani wey dee haddii gaalnimo timaadana waxa weeyaan caqliguna waa lumin xoolahana way ka liidan marka dambe waxa weeyaan haddee wax hata aan xoolaha ka suurtaabin ayaa ka suurtaabaaba markaas qaala ibnu cabaasin wuxuu yihi radia allaahu canhumaa lacana rasuululahi rasuulka ilaahi waa lacnaday sala allahu calayh wasalam almukhanafiina ragga isku ekaysiya dumarka min arijaali xaalo ay ka mid yihiin weliba mukhanafiinta u fiirsada xukunkii cumar ibnu lkhadaab waa in lagula dhaqmo dadka mukhanafiinta ee ciyaalsiiyada ah cumar ibnu khadaab suu u xukmiyey waa in loo xukmiyo cumar ibnu khadaab magaalada madiine waa joogi jiray nin mukhanafaa joogi jiray weliba labo inay ahayna waa rajayn wuxuu yidhi magaalada waa in aan laynu ku arag maalinta jumcada ahaad imaan kartaan tuugsada maalintaas dadka tuugsada wixii aad ka heshaan qaata ka baxa magaalada usbuuca kale ma imaan kartaan waa wasaq dadkayna halleeya marka waa in laga eriyo magaalada guryaha laga eriyo meelahaas duurka ay ku noolaadaan maalinta jumcada ay soo galaanoo tuugsadaan la eriyo haddana ta la galaan laakiin nin mukhanafoo ciyaalsiiyaha inuu dhex wareego dadka waa meeshaas meelaan xuguna aan laga jirin wey almukhanafiina kuwa waxa weeyaan ragga dumarka isku ekaysiiyo mina rijaali xaalay ka mid yihiin iyo walmutarajiraati kuwa ragga isku ekaysiiya mina nisaai haweenka xaalay ka mid yihiin haweenka ragga isku ekaysiiya nabi maxamed waa lacnaday waana nacalqadayaal saxiixun waxaa diri saxiixa bukhaari iyo qayrkiisaaba wariyey saddexda meeloodna waa sheegnay oo la diidayo waa lebiska iyo hadalka iyo socodka macnaha sideedaba ragga waxbaa u khaasa waxaa jira wax u kaasa dhaqan u kaasa lagu yaqaan zayi iyo qaab u kaasa iyo dumarka qaab u kaasa iyo wax ka dhaxeeya waxaa la diidaa sifada qoladan u khaasa qoladan inay qaadato taasaa la diida taasaa la diida wacan nabi nabiga waxaa laga wariyay sala allahu alay waslam qaala nabi wuxuu yidhi lacana allahu ilaahay naxariista ha ka dheereeyo arrajulata naagta ragga isku ekaysiida min annisaai dumarka xaalay ka mid tahay isnaadu sanadkiisu xasano waa xasan ayuu yidhi sheekh naasirudiin albani saxiixu sunani abi daawuud ayuu ku saxiix yeelay ayuu ku saxiix yeelay wa qaala abu hurayra wuxuu yidhi radia allahu canhu lacana rasuululahi rasuulka alle wuxuu lacnaday sala allahu calayhi wasalama arrajula ninka ninkaasoo yalbasu xihanaya dharka libsata almar'a naagtu qaabka ay u xidhato iyo walmar'ata naagtiina nabigu waa lacnaday talbasu dharka xidhanaysa libsata rajuli ninku qaabka u xirto masale xadiiskaanu wuxuu dawaynaa wax weyn waxaan idhi labiska inay iskaga ekaadaan waa xaaraan dadaan haddee nasiib ku lahayn luqadii iyo sunnadii daacadnimana aysan ku jirinoo dulmi u dan leh a waxay yidhahdeen gabdhaha jalbaabka wata iyo raggan saraawiisha wata hadda waa isshabbahaan xayla gabdhihi waa kuwaasaa maryihii ragbu surweelka ka toli jireen ayaguna jilbaab ka tushay marka sunnadiina nasiib kuma leh wax kama yaqaaniin luqadiina nasiib kuma leh qasadxumana waa u dheeri oo shar unba inay sunno la dagaalamaan ay rabaane qayr ma rabaan intaasu qofay ku kulantayna qayr laga sugima xadiiskaana marka kala saaray dadka marada jinsigeeda lama kala laha ogaada masala ilaa xariirta maahan xariirta xariirna dhulkaygan maba taallaba baatiga dada xariir mooday habeen dhawaan xariirta ka hadlayay baati wuxuu joogaa xariir dadkan fuqarada maba gada karaanba xariirtu waa dharka ugu qaalisan dhararka mana taalla meeshaan baatina xariir ma ahan marka xariirta ragga waa ka xaaraan dumarkana waa u xalaal inta kaleo dhar ah mara dumar iska leeyahay ma jirto raggu aysan lahayn ee qaabka marada loo xirtaa lagu kala duwanya marada hadda fiili maradaan jilbaabka gabdhuhu ka toshaan ragguna saraawiisha ka tosho gabaro hadday jilbaab ka tolato halkaas maraydo ninna uu isku joog ka tosho halkaas mara ma isku egyihin ma la isku qaldaa nina mase waa naag miyaa laleeyahy khalaas xadiiska fiiriya marka xadiiska fiiriya la lacana rasuulullahi rasuulka ilaahi waa lacnaday sala allahu calay slam arrajula ninka yalbasu xidhana marada libsata almar'a naagtu qaabka ay u xidhato fiiri masdarulhay-a la yihahdaa libsa waa ficla masdarulhay-a la yihahdaa qaabkaa weeye qaabka maradaan haddaad sida haweentu u xirato u xirato milcuuna go-aad haddaad laba go-o cadcad jalbaab ka soo tolato ama laba macawsood haddaad sida jalbaab iyo goonno ka tolato malcuuna nacalqaba ilaa qaabka haweentaad u xiratay hadday gabadhu ninkaan sida qamiis ka tolato ama saraawiishi iyo qaabkaas u tolatona waa malcuunad marka waxaan qaabka loo tolanaya marada wey xadiiskaasaa dawo u noqday wax walba walmarata islaamtana nabigu waa lacnaday talbasu xidhanaysa libsata rajuli ninku qaabka u xirto marka marada dunteeda lama kala lehe qaabkaa la kala leeyahy qaabka ayaa la kala leeyahy isnaadu sanadkiisuna saxiixun waa saxiix rawaahu abu dawuuda wariyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sinfaani laba nuuc labadaas nuuc oo min ahli naari xadiiskaan aada u fiiriyo caaw sinfaani laba nuuc labadaas nuuc oo min ahli naari ahlu naarka ka mida lam arahuma anugu ma anaan arag nebigu wuxuu leeyahy sala allahu calay waslam laba nuuc oo dadka naarta geli doona ka mid a aniga ma aragoo waktigayga ma joogaane dadka dambe oo akhiru zamaanka ay ka imaan doonaan ma joogaan waktigaygan anugu ma anaan arag midda koowaad waa maxay qowmun waa qoom qoomkaasoo macahum la jirkooda siyaadun jeedalla ay ahaadeen siyaadun siyaad jeedalladaasoo ka adnaabil baqari lo-da saynaheedoo kalea qoomkaasoo yadribuuna ku garaacaya bihaa jeedallada annaasa dadka qolada hore oo ahlu naarka ah waa rag jeedalla wata oo dadka ku garaacaya qof alla qofkii jeedal qaata ee dadka gardarra ku garaaca qoomkaas ahlu naarka u ka mid yahay oo nabi maxamed cadey sala allahu calay wasalam u fiirsado diinta islaamku waxay taqaanaa laba shay qof askariya oo qofka dambiilaha soo qabta oo maxkamadda soo taagay oon isagu wax dilin iyo qaadi caalim ah oo diinta ilaahay caalimka ah oo kitaabka ilaahay u fiiriya oo haddii dembi uu qofkan lagu caddeeyo dembigu lagu noqona dembi xuduud muxadada leh oo ilaahay yidhi intaasa lagu dhifto dembigiyuu ku dhifo iyo dembi ilaah iyo rasuulkiisu sheegay inuu dembi yahay laakiin aan sharcigu dhihin intaas lagu ciqaabo kaasna qaadigaa xaq u leh inuu xoogaa cuquubaa marsiiyo tacsiiraa la yidhahda shan jeedal toban jeedal lix jeedal siddeed jeedal toban inaan la gaarsiin xadiiska bukhaari muslim aan kusoo aro toban inaan la gaarsiin xadiiska bukhaari muslim kusoo aro marka maxaa la rabaa qaadigu markuu xukmiyo nin jallaad la yidhaahuu leeyahy qaadigu ninkiiuu leeyahy ku dhufo sidaasaa sharcigu yaqaana laakiin askari qoriga inta ku sito jeedalna gacan ku haysta oo kana ku garaacaya kana ku dilaya sharci islaamka xaaraan ku wey wax la yaqaana maaha waa ahlumar qof kastoo muslim waa inuu ogaada masaladaas waxaa la rabaa qofku diintiisu inay cadda markuu diintu caddahayna ilaahay uu uga cabsado intaasaa la rabaa muhiimaddu waa intaas fiiri qolada hore waa weliba imaam nawowi fiiri culammadu say u fasireen wuxuu leeyay cid kale maahana waa boolisku leeyay nimanka askartaa oo shurdada ah oo amniga ka shaqeeya kuwaas waa yiro oo dadka iska garaaca fiiriya xadiiska imaam nawowi wuxuu yidhi wa amaa asxaabu siyaadi fahum khilmaanu waali shurda wuxuu yidhi ninka shurdada haysta ee ciidanka amniga haysta caruurta uu adeegsado weyn saasuu leeyay saxiilmuslimka sharxiisa kuwaas weeye qoomka ahlunaarka ah oo nabi maxamed arag sala allahu alay wasalam qoladaas xaggaasaan uga gudubno qolada kalena fiiriy wuxuu yidhi qolada kale wanisaau waa haween kaasiyaatun dhar wata ayagu caariyaatun qaqawnan dharay wataan waana qaawan yihiin maa'ilaatun ayagu waa leexdeen mumiilaatun dad raggana waa leexiyaan ru'uusuhunna madaxyaalkooda ka asnimati lbukti hasha kuruskeedaad moodaa almaahilata ee leexada leh hal leexa leh leexa waxaa la dhaha hasha kuruskeedu dhinac u qallooco kuruska weyno dhinac u qalloocaa leexaa la yidhahda hal leexa lahaad moodaa kurusku tintooda madaxooda laa yadkulna gabdhahaasu ma galaan aljannata jannada walaa yejidna mala helaan riixaha jannada carabteeda xataa janno inay galaan iska daaya carabteeda ma helaan wa ina riixaha jannada carabteedana la tuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada intaas iyo intaas muddo loo socdo akhrajahu muslimaana xadiiska soo saaray gabdhahaana siduu u sharaxay dhegayso marka gabdhahan si u sharaxay imaam nawowi dhegayso wuxuu yidhi wa ama alkaasiyaatu fa fiihi awjuud dhowr wej ayaa soo gelayda kaasiyaad gabdha dhar wata kaasiyaatu dharay wataan caariyaatu waa qaqaweyn maxaa loola jeedaa saddex macno qabso marka midda ugu horayda kaasiyaatu min nicmat illaah caariyaatu min shukriha waa gabdho ilaahay nicmadiisa labisan caafimaada alla siiyey quruxaa alla siiyey shukrigeediina waa ka qaaweyn caafimaadkoodii iyo quruxdoodii iyo gabadnimadoodii ilaah inay ku caabudaan ma yeeline inay dadka ku fidneeyaanoo quruxdooda suuqa usoo bandhigaanay ka shaqeeyo marka allaah nimcadiisii way haystaana waa quruxdii ilaahay nimcadiisiina waa ka kufiyanoo kama shukrinoo waa ka qaawan yihin shukrigii oo quruxdoodii ay dadkii ku fidnaynayaan oo ma jalbaabayaanoo ma is-asturayaan ma asturayaan suuqyaday taagan yihiin iyagoo qaaqaawan guryahay hor fadhiyaan iyagoo qaaqaawan dariiqyaday taagan yihin iyagoo qaaqaawan waxa weeyaan ilaahi weynaa nimcadiisii saas uga kufiyeen waa macno macnaha labaad kaasiyaatun min ahiyaab dhar waa wataan oo gabdhihii waa xijaabayihin jirkoodii oo dhan waa qariyeen caariyaatun min ficli اlkhayri walihtimaami liaakhiratihinna walictinaa'i biaacaat gabdhihii waa xijaabayihin gab wey hal meel kama muuqato dhar waa wataan laakiin ilaahay daacadiisay ka qaawen maryihii ku dabdaboola yihiin laakiin beenta iyo xanta iyo caqiida xumada iyo sharta waxa weeyaan kuwa kale oo uga daran yihin qaraabogoysnimada cibaado xumada salaad xumada muranka waxa weeyaan caasnimada kuwa kaleo qaaqaawan waa ka dilitaan daacadi allay ka qaawan yihiin aakhiradooda kama murgaan maryagu iska huwan yihin dadku shartooda waa ka badbaadayaan laakiin ayagu waa gubteen waa halaagsaneen waa inay gabar kastoo muslimadu ogaataa nin kastoo muslimuna uu ogaada waxa weeyaan marada in la hudaa waa waajib laakiin qalbigana waa in daaca alla ka buuxda ee marada keligeedana waa lagu badbaadima sidaas weeye macnaha labaad macnaha saddexaad tag waxa weeyaan kaasiyaatun dhanay wataan caariyaatun waana qaaqaaweyhi waxaa loola jeedaa ta takshifu shay-an min badaniha idhaaran lijamaaliha waxa weya dhar way wataan laakiin dharku ma ahan mid cawradii asturay fiiri gabdhihii dhar way wataan u yidhi imaam nawowi laakiin ma ahan dharkan xijaabkii sharciga ahaa laba shayu saddex shayu midya in jirkii qaybu muuqato maraa kor la yska saari indha shareerna waa la xihan baati yaraa hoos laga wataa taftana waa lagu dhegi markaasaa lagu heedi muuqda markaa dhar way wataan waana qaaweyhi waa ahlu naar waa ahlu naar marka kuwaas ahlu naar wey waa maxay sifada kaleeto dhar way wataan laakiin dharku waa kafiif jirkiiya ka muuqana jirkii ma qarinaayo jirkii oo dhan way dabasho macal cagtii cadde ilaa gabadha muslimadda min madax ilaa cagta cad inay qaridaan waajib ku ah oo ilaah iyo rasuul sidaas ku adeecdo ma yeelini gabadha waxa wey kuwa dabasho jirki laakiin marabay ku dabashay oo mara kafiifoo jirkii looga jeeday marka kaasiyaatun dhar waa wataa jirkii waa qarsoon yahay caariyaatu waana qaawanyahoo dharku asturi maayo wixii la raba inuu asturo waa sifada saddexaad tan kale kaasiyaatun dhar waa wataan dharkiina waa ad adage laakiin caariyaatu waa qaawanyihin xibnihii uu sawire gabadhii mara ku dhegan goobna talyaaniga lagu talay wadata ma gabar muslimada iyo gabar talyaaniga isku goonnaa yaa ku yidhi markaasay ku dhegan yahay sulsulin markaasaa xibnaheedi xibin xibin u sawiranta kaasiyaatu dhar waa wataan waana adagyaha dharkii laakiin caariyaatu waa qaawan yihiinoo jirkii in la qariyo loogu talagalay isagaana soo bandhigi kulli waxaasuu ahlo maha wax macnaaho dambo in la sii sharxo ugu maahan ma jiro qofku intaas hadduu fahmo ama ilaahayuu ku caabudin oo wa iska dayn shartii ama isagoo oguu dariiqa shaydaan qaadin wey marka waa macno kaafi ah oon u baahnayn in lasii sharxo kaasiyaatun caariyaatun intaasa loo gudbiy waxaan sharxaynaa marka maailaatun waa kuwa leexday mumilaatun dadkana leexiya maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah waxaa la yidhaahdaa maailaatun can daacat illaah ay zaaiqaatun can daacat illah ayagu daacad alle waa ka leexdeen iyo waajibkii ku waajib ahaa inay furuujtooda zina ka xifdiyaan inay jirkooda cawradooda ilaaliyaan inay muuqato mumilaatun yucallimna kayrahuna mila ficlihina gabdhihii kalena waxay ugu yeerayaan leexashadan ay lumeen dharkan xunay qaadanayaan ayay gabdhihii kale ku qalqaalinaya l maradaana soo baxday hadda ma og tahay miy adig ma ogin miya kaas waa hore laga tegey kan aan hadda la qaataa hadda kanaa socda kuwii kale ku qalqaalin maailaatu iyagii leexdee daacadii alle ka leexdee mumilaatun gabdhihii kalena waa leexinaya shanimooyinkay ugu yeerayaan internetyada shaydaanay ugu yeerayaan meel kastoo fisqiga iyo xaaraanta laga barto midba mid ay u hadiyey waxa weyn ayagii lumee dadkiina waa luminaya sidaas weeyaan gabdhaha lunaarka macnahaas waa macno macno kaleeto waaa waxa weeyuu yidhi maailaatun waxa weeyaan mutabakhtiraatun fii mishyatiina waa gabdha markay sooconayaan isjajabiya way isjajabinayaan si quruxdooda dadku u arko mumilaatun aktaafahuna garbahana waa ruxaya lugahana waa isjejabinayaan markay soconayaan garbahana waa ruxaya waa gabdho markay soconayaan inay quruxdooda muujiyaan waxa weeyaan ku u soconaya saas weeyun macnaha kalena ayadana waa dhuuc kaloo xaaraana saddex maa'ilaatun way shanlaystaan shanle markaasay waxay u leexiyaan tintoo dhan inta la shanleeya kor la iskugu geyn kor ayaan la iskugu geyin gabdhaha zaanigaadkaa saas u shanlaysan jiray kor marka la iskugu geeyo xataa hadday yaraato maraa lagu sii xirin sidii kor loogu dheereeyo mumilaatuna waxa weya gabdhaha kalena saasay u shanlayna le nuucaana soo baxaa gacasigoo loo shanlaystaa kaal gabdhihii kalena saas u baadiyeyna waxa weya gabdhaha kufaarta ayaa tinti inta kor iskugu geeyaanoo kor u taagaay gabdhihii kufaartaa saas u jeedo qaarkood weliba maryo iyo ay ku sixiri jireen si ay usii dheereeyaan marka madaxa korkiisaa tintii o dhan loo geeyy markaasaa haddii la rabo dhinacna loo sii leex kaas ayay u shanlaysan gabdhihiina ugu shanlaysan taasna waa warcad soo ma ahan taasna wuxuu uga gudbay maailaatu mumilaatu ru'uusuhuna madaxyaalkooda kaasnimat lbukti lmaaila madaxyaalkooda waxaad moodaa hasha leexada leh kaasnimat lbukti hasha buktiga waa geel waxa weeyaan geela leexada leh oo kaleeto kuruskeeda ayaad moodaa sidaasuu ku fasir wuxuu i yucadimna ru'uusahuna madaxyaalkooday weyneynayaan bilkhumuri walcamaain maryay ku xirxirayaan markaasay ku duuduubayaan si ay kor ugu taagaan waxbay ku duubayaan sida geela oo kurus dheer markaas kor xoogaa loo leexinay marka jannada alle ma galaan carabteedana ma helaan waina riixa la tuujadu min masiirati kada wa kada jannada carabteedana intaas intaas muddo loo socdo ayaa jannada ilaahayna laga helaa marka jannada alle ma galaan jannada alle ma galaan waa laba macno ayaa lagu ta'wiilin haddii ay sidaas xalaashadaan waa gaalo wax alla xarrimay xalaashadeen jannada weligood geli maayaan hadday is-og yihiin inay alla caasiyeenna laa yadkulna aljannata awal alamri marka ugu horreeya la geli maayaan maca alfaa'isiina waa in naag la soo marsiiya sidaas ayuu yidhi wallahu aclam wa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaa hooyay baraaruga halaka rijaalu raggu waxay halaagsameen xiina adaacu nisaa markay haweenka adeeceen rag waxay halaagsameen markay haweenka adeeceen xadiikaas sidaasuu yidhi laakiin xadiikaas sheekh naasir bdin albani silsilatu xaadiisi daciifa ayuu ku daciifiyey waa xadiis daciifa marka xadiis daciifa weeye kaas haweenka wixii wanaagsan waa laga yeela nabigu haweenkiisa waa la tasha jiri wixii wanaagsanna waa ka yeeli jiri marka wixii wanaagsan inaad ku adeecda waa wanaag wixii xunna inaad ku adeecda ma banaana marka xadiisku hadduu daciif yahan xukun lagama qaato iska tuur qaala alxaafidu dahabi wuxuu yidhi marka waa gebangebaynaya tacliiq cajiib badan ayuu saari raximahullah wuxuu yidhi fa min alafcaali afcaasha waxaa ka mid ah allatii afcaasha tulcanu lagu lacnado calayhaa afcaasha almar'atu islaamta idhaaru ziinati inay quruxdeeda muujido a ka mid ah gabadhu quruxdeeda inay muujido waa malcuunad lacnadaa ku soo gaarayda waana inay ogaadaan gabdhaha muslimaadka ah gabdho wax adagtayda markay suuqa aadayan waa xijaabanayaan laakiin guriga markay joogto nin ajnabi hadduu soo gala ka xijaabanay oo suuqa maxaa joogay ood u aada xijaabka xijaabka markaad suuqa u qaadana nin ajnabigaa joogay yuu aragay ahayd hadduu guriga yimaado u ku arko waa la mid ay uga duwanta qaara waxa weeyaan markay banaanka qashin iyo iskaga daadinayaan iyagoo xijaablayna banaanka usoo baxaya dariiqay qashin kusoo daadin gurigooday ku laabaan dariiqana rag islaameeda maraya waxa weeyaan waa xaaraan wey waa xaaraan qaara xijaablaan guriga hortiisa iska soo fadhiisana hadhaw hadday tira magalada aadaan oo xijaaban waa la yab marka waxaasoo dhan ha ogaadeen gabdhuhu inay yihiin macsi ilaahay lagu caasinayo marka ilahay inay uga baqanaan rabaa gabdhaha muslimaadka ah فمن الأفعال أفعاشة وحا كمدة التي أفعاشة تلعن لغو لعنة عليها كل كده المرأة إسلامتا إظهار زينة قروح كده إنه موجده والذهب ذهب كده إنه موجده واللؤلؤ جوهر تا إحرام تا إنه موجده لؤلؤ برحان قال يوسيد الذهب وكلا لغو حرقه إظهار ما مؤمنين لغا كان إظهارها موجده الزينة وصينين لغا أنا كان أقول لغا إظهار زينة قروح موجده idhaaruhaa gabadha muujinteeda azinata ay noqon markaas azinata quruxda u muujiy ziina laho kordhigi marka wadahaba dahabka inay muujido walulu-a jawharta inay muujido min taxti niqaabi niqaabka hoostiisana ay ka muujido see niqaabka hoostiisa looga muujiya laba kayfiyo wey in niqaabka laga dhigo mid khafiif ah oo waxa weeyaan ay ka muuqaydo dahabka gabadhu sidata waa xaaraan tan labaadna niqaabka waa marada ka jeexan labada indhood ee waxaa jeexdhintaa la weynay marka gabdhaha carabta qaaraa sanka iyo dahab ku xirta marka indhaha korkooda halkaa suniyaha ahaa qayb la gey qaybna halkaana la gey markaasaa dahabka intaaha muuqana taasna waa mid mid saddexaaduu sheekh maxamed saalix alcuthaymiin sheegaa oo uu niqaabka hoostiisa uga muuqan karo niqaab yaroo doqonaha la qaadan jiq waa lagu xirin madax markaasa dhegti caad u taagantahay sankii caad u muuqdaa xibnihii iyo jawhartii dahabkii ku xirnaa wuu muuqan ilaa waa ku dhegan yahay maraduna waxay wax ku qaridaa in shaygay qarinaydo laga fogeeyo taasna wuu ku miaaliyaan culummadu marka amase marmarna waaba iska rogeeda marmarna niqaabkaiyoa iska roge ha tukaanka inta dahab gacanta ku xiratay tukaanka tegaynaysaa iska le halay arko wey dahab inaan wato xaaraan wey waaas xaaraan wey waxaas lama ogola lama ogola waxaa ka mid a waxyaalaha lagu lacnadayo gabadha wa tadayubuha inay iscarfido bilmiski miski isku carfido iyo walcambari cambar oo waxyaalaha la isku carfiyo iyo wanaxwi daalika wax alla wixii lamido carafa gabadha inta iscarfida baxda rag islaameed ag martaa waa zaaniga nabigaa sidaas yidhi sala allahu alay wasalam gabar muslimaad ah uma banaana meel rag ajnabiyu joogaan inay marto iyadoo catarna u marsan yahay markay gurigeeda joogto ninkeeda la joogto ha isku shubto catar hadday gabdho muslimaada la joogtana ha isku shubto gurigeeda markay joogto ha isku shubto laakiin inta catar isku soo shubto rag islaameed oo ajnabiya inay dhex marta xaaraan wey taasaa lacnadu kula dhacaysa waxaa ka mid a wa lubsuhaa gabadha xidhashadeeda assabaaqaati dharka la rinjiyeeyey ay xidhato dhar oo midabyo qurux badan oo jadaab aho soo jiidanaya dhar qurux badan oo diricyaal kafiifa iyo yaal qurux badan oo dhaldhalaalaya inay xidhato min asibqiya laga keena sibqiga waa rinjiga dharka oo quruxda badan lama ogola gabadhu xijaabka ay ku xijaabeen waa inuu dhar iska caadiyaya oo aan indhaha soo jiiday wa lubsuhaa xidhashadeeda asabaaqaad dharka quruxda badan oo dhaldhalaalaya inay xidhato waa sabaaqaad dharka la rinjiyeeyey rinjiga quruxda badan iyo walmadaasi kabaha kabaha marka miyaa gabadha lagu lacnada macagadaanay ku soceen may waxaa jirta inuu leeyahay mashhuur markuu taqiiqina taxqiijina kitaabka taxqiiqiisa wuxuu ku leeyahay waktigii xaafidu dahabi waxaa jiray gabdhaha kabo dadka xoogaa dabaqada saroo dhaqaalaha leh ay qaada jireen gabdhahooda kabta waxaa lagu tixin dahab ama jawhar qaaliya ayaa lagu tixin markaasay xijaabkana kora looga qaadin markaasa gabadhii iyadoo kabtii dahab ama jawharo ka lalaaday ku soceen waxaa xaaraanta oo sidaas annaga taas maxaa noo bedelay kab cirib dheer leh oo musmaar salka uga jiro oo gabadhu aysan u soco karin sida alla u abuuray waa inay socodkeedii o dhan ka luntaan oo ay qaab kale isku ilaalidaan oo ay dhawaaqeeda halkaas laga maqla markay marayda halkaas laga maqla kuwaasay culimmada maanta jooga kuwada miaaliyeen sida sheekh maxamed saalix alqusaymiin o kale markuu sharxay sidaasay ku miaaliyeen kuwa xaaraanta ah ee maanta bedeli waa kuwaas waxa weeye gabdha gabahaas gabadha kor u qaadaya ee ciribta dheer loo musmaarka marka dambe salkii bir mudo bir oo musmaara laga dhigay ee dhawaaqeeda halkaas markay marayda la maqlayo kaas weeye midka hadda bedel oo xaaraanta kulli dhaqaartiinta muslimiintuna way caddeeyeen inay gabadha xataa caafimaadkooda dhibaato u keenayo gabadha socodkeediina waa uu hallayna oo khiyaar gabadhu ma soco karta illa waa dhacee haddii kale waa inay si shaydaan u socotaa marka kuwaas way kuwa lagu xanabaya ilaa maa ashbaha daalika iyo intaas wixii u eg ku intaas aan soo sheegnay maaha intaas wixii u eg waa la mid oo min alfadaaixi fadixooyin fadixooyin min alqabaa'ixi maynu dhiga idinkan min alqabaa'ixna waxaan qubxiyaal wey waxyaalaha oo qubxiyaalka xunxun waa isku macno fadaa'ixna waa fadixooyin alkabiiratu taasicatu walcishruun kabiirada labaatan iyo sagaalayda almuxallilu waa ninka wax xalaaleeya wlmuxallalu lahu iyo ninka wax loo xalaaleeyo muxallil ma taqaani muxallalu lahu nin dabeecad kululaa gabar guursaday gabadhii dalquu ku fura waa soo ceshaday haddana waa isku dhaceen waa furay waa soo ceshaday haddana waa furay waana ka maarmi waay saddex dalqana waa ku furay xaaraanay ka tahay meel dambe ugu xalaal noqon karto iyadoo nin kale iska guursan male nin kale hadduu guursadana inay dib isku arkaan in kale maqlaya ninkaas inay isku dhici doonaan ma ka dhiman doona warka maayo ma suga karo ninuu la heshin dadka reer miyiga waa fahmayaana qoyska qoysa ariyuu leey nabigaa saas ku miaaliyey qoyskaan ariyuu leey fiir laakiin orgi male orgiga abaartii way gateen halkii orgi oo qoorkaa ariga ku jiray abaartii aa la waayey wax la cuno markaasaa la gata arigiina waxaa la rabaa inuu waxa weeye orgodo oo hadda wax dhaldhalo cidaa orgi laga soo tuuga arigaan inuu rimaa la raba soo maa saasuu ka dhigay marka ninkan wuxuu leeyahay islaamtii nin kale duga guursado onan is ogeyn waa ii dhammaataye miduu soo tuuga ninuu leeyahy niyahu ii guurso markaas aabbaheeduu ka soo qalqaalaa weligeedii waa lagu xirin wax oo xarig lagu sheegaya waa inaad na furtaa de hal maraad u tege waa ii fure uu leeyay markaasuu waxa weeyaan wax lagu nikaax la sheegaya lagu nikaaxin iriddaa loo istaagin gurigu la geli hal maru u tegi waa ka soo baxi waa laga wada waa furay uu leey waa sugana intay ciddada ka baxayda ay ku laaban fiiri ilaahaan kugu dhaarshay ma waxaasaa nin muslimu ku dhaqaaq karaa oo dareenyada xataa xishood leh fiiri khabiisnimada waa wax runtii qof muslimu ka yaxyaxo kaas weeye muxallil waxaa la yidhaahdaa ninkaas gabadha guursa ayaa la yidhaha muxallil midka u xalaalayna muxuu naag gabadha islaameed ugu tegaa ma taqaan ninkaas xalaal ha u noqoto inuu u tago fiiri mid islaameed dantiisu gabadha ugu tegay muxallalu lahu kan loo xalaalaynano midkii saddexda dalqa ku furay oo la rabo inay ku laabata gabadha kabiiro wey min akabaa'ir dunuub wey ma banaana waxaas alkabiiratu taasicatu walcishruuna almuxallilu waa mid kale waxbaan xalaalayn walmuxallalu lahu iyo kan loo xalaalayn saxa waxaa ansaxay min xadiidi ibni mascuud cabdullahi bn mascuud xadiiskiisii radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama lacana waa lacnaday almuxallila ninka wax xalaaleeya iyo walmuxallalu lahu kan wax loo xalaalayna labadaba nabigu waa lacnaday waa nacallaqabayaal naxariista alle waa laga fogey rawaahu nasaa-iya wariyey tirmidina waa wariyey waana xadii صaxiixa wa biisnaadin jayidin wa biisnaadin jayidin ma inin qorayn mayna saas biisnaadin jayidin inin qora wowdanta ka tago markaasna waxay noqonaysaa tirmidiyaa ku wariyey sanadkeedeeda mana la rabo macnahaas ee waxaa la rabaa wa biisnaadin sanadkaasoo jayidin jayid ah ayaa can caliyin looga wariyey radia allahu canhu can inabi nabigu uga wariyey sal la ala slam milu xadiiskan oo kale rawaahu ahlu rawaahu ahlu sunan ayaa wariyeen ila nasaa-iya maahan walaakin b walaakin faacilu haadihi lqaduurati wy walaakin faacilu haadihi lqaduurati qurunkan qofka samayna qofka qurunkaa samayna qurunkaas waa gabadhaas ninka lagu xirayo nikaaxa muaqadka ah oo waktiga leh oo shardiga leh oo ah inuu inta mar u tago u soo furo walaakin faacilu haadihi lqaaduurati qurunkaas ninka samaynaa muqallidun ilmo hor iskaga daysan ilaa rag waxaa jira yidhi waa xaaraan laakiin gabadha hadduu inta un lagu xiro uu soo furo ninkii hore xalaalay u noqeen qaaraa saas yidhi qaaraa saas yidhi oo fuqahada gabalaa ruqseeyeen markaas xaafi dahabi wuxuu leeya dadka samaynaya waxay ku lumeen ruqsadaas iska raaceen ule diinkii alle ma fiirin xadiiskii nabiga ma arag laakiin nin shiikaha yidhi ay maqleen waana runta kutubaha way ku qoranta culamada gabadhihii saas fadwoodeen oo yidhaahdeen ninku xaaraan waa ku dhacay waana nacalaqabeen laakiin gabadhii waa la guursaday ninka horena waa ku laaban karaa qaara saas yidhahdeen markaasuu wuxuu yidhi xaafidku walaakin faacilu haadihi alqaaduurati qurunkan midka samaynaa muqallidun wuxuu iska saarsanaa wada shiik hore birukas caamilun wuxuuna ku dhaqmaa birukasi culamaai lmadaahib madaahibta caamilun wuxuu ku dhaqmaa dhe birukasi lmadaahib madaahibta rugsooyinkooda bacdu madaahib ah arrintaas rugseeyeen lam yabluqu ma soo gaarin qofkaas annahyu diididda nabigu diiday ma soo gaarin day soo gaarto ma yeeleen falacala allaha alla wuxuu mudan yahay yacduruhu inuu cudur daaro maadaama aan xadiisku soo gaarin oo jahliga loogu cudurdaaro waxaa dhici karta jahliga in loogu cudurdaaro wa yusaamixu allah inuu iska saamaxaa dhici karta oo ilaahi weynaa uu iska cafiyo maadaama uusan xadiiska weyn laakiin ninkii xadiisku soo gaaray ee loo sheegay nabigu inuu lacnaday waa malcuunkaas cudurdaar ma leh alimaam ibnu lqayim aljawsiya raximahullah ayaa hadal aada u cajiib badan ayuu hadalkan uu xadiidkan ka yidhi kitaabkiisa la yidhaha ikaafaة lahtaanka markuu sharxaayey arrintan oo muxalilka mujalladka koobaas safxada laba boqol iyo sagaashan iyo sideed markaasuu wuxuu yidhi wuxuu ka hadlaa kitaabkaas hagarta shaydaanka makriga shaydaanka markaasuu yidhi makriga shaydaan waxaa ka mid ah oo meeshuu rabay uu ka gaaray waxa weeyaan makriga la yidhaahdo xalaalaynta xalaalayntaasuu nabigu lacnaday qofka sameeya uuna nabigu ku shabahay orgin la soo cariyaystay wuxuu yidhi arrintaas sababteed ceeb ayaa weynaatay xataa gaaladu inay muslimiinta ku caayaanan gaarnayo dhibaatada ay noo keentay gaalada ay yidhahdeen maxaad ku diidaydaan zino idinkaba ninaa inta naag furaan nin kale inta qol lala geliyo oo leraa waa lagugu nikaaxiyo haddana marka ka soo baxda furaahe ma ilaahaad khiyaanaydaan anagu inta iska sinaysanaan xagga ka baxnaan gaaladaa xataa muslimka ku ceebayda dhibaatadu meeshay gaartay ilaa xayzina uga duwanta ilaa uu ka yidhi adugu hadal dheer uu ahayo wuxuu yidhi nikaax maxaa lagu yiqiin nikaax waxaa lagu yaqaanaa waa in alaab la soo gado muxallil iyo muxallilahu alaab looma gado guurkooda nikaax maxaa lagu yaqaan aroos iyo xaflad in la dhigo xaflad looma dhigo nikaax maxaa lagu yaqaan iclaam gabdha mashxiradaya iyo gurbaan la garaacayo ayaga looma sameeyo waaba la qariyaaba ayaga waaba la qariyaaba nikaax maxaa lagu yaqaanaa sharci ah waxa weeyaan toddobadiyaa loo socdaa iyo saddexdiyaa loo socdaa iyo gabdho hadiyad wada hadiyad iska daya hal gabar loo sheegi ma waa laga qarina waa laga qarina nikaax maxaa lagu yaqaan gabadh aqal loo soo gado iyo biil u waajibo biille kama waajibo gurina looma gado wax oo kulli nikaax maxaa lagu yaqaan sunnadii nabiga inuu yahay sunnada nabiga qofka sameeyaana ma malcuuna may waa muqarab waa qof ilaahay loo dhaweeyey kamana waa malcuun marka nikaax ma aha nikaax ma aha nikaax ma aha camar ibnu dinaar oo taabiciyaalka aimada ugu waaweynaa ka mid ah waxaa la weydiiyey waxaa la yidhi ka waran arrintaas ninka gabar guursaday nin kale si ay xalaal ugu noqoto wuxuu yidhi laa xataa yankixa murtaqiban linafsihi may nikaax ma ahan ninkii horena xalaal uma ahan ilaa asagoo isagu rabo uu gabadhan guursado waa inuu rabitaan u guursadaa si kale weliba markuu rabitaan u guursado waa inuu haddana u galmoodaa sidaasay nink oo kadib ay dooqooda isku nacaan ama ay kala dhintaan markaasay ninka kale xalaal noqon kartaa laakiin ninkaas xalaal ha u noqoto nin u guursaday waxba ku xalaaloobi maayaan cabdullaahi ibni cumar ninaa weydiiyey wuxuu yidhi gabaraan guursaday markaan guursanayey waxa weeye waxaan u guursaday nin inaan u xalaaleeyo nin horaa saddex dalqo ay ku furay asaguna ima amrinin oo asaga iyo anugu kuma heshiin anaa ninkaas u naxariisana wy markaasaan u guursan asagu ima amrinin xataa ima ogu inaan gabadha asaga u guursanayo ka waran xalaal ma u noqeen markaasuu yidhi laa ilaa nikaaxa raqbatin maya xalaal u noqon mi waa inaad u guursato aduu gabadha inaad rabto markaad guursatana hadday ku cajabgelidana saas ku hayso haddaad isku dhacdaanood isfurtaanna saas ukala taga markaasay ninka xalaal u noqon karto laakiin ninkaas dartiis mar haddaad u guursatay xalaalba ma ah ninkii hore xalaal ma ah ma garan sheikhulislaam ibnu taymiya hal kitaabu masaladaas ka alifay muxalli yaa hal kitaab ayuu ka alifay hal kitaab ayuu ka alifay masaladaas oo la idhaha ibdaalu taxliil xalaalayntaas in la guriyo marka waa mas'alo weyn waxa weyaan xaaraannimadeeduna way weynta waana socotaa magaaladana waa ka jirtaa idaacadahana wadaadaha ka uga hadla ilaa qaarkood ay yidhaahdaan xataa fiiri musiibadu meeshay gaartay waa jirta horta nabigaa nacladay oo naclaqaba waa yahay laakiin nikaax waa sax war ma nikaax saxaa nabiga wax ku lacnada nikaax saxa waa sunnadii nabiga laakiin ma iswaafaqi karto nabigaan lacnaday waana nikaax nikaaxa oo sunnada ah nabigu waa amray waana dariiqii nabiga laakiin nikaaxan nikaax ma ah waa zino cabdullahi bin cumar wuxuu yidhi zinaan u nuqin waqtigii nabiga saasuu yidhi lafdigaasu yidhi lafdigaasu yidhi marka ilaahay in looga boqo wey arrintaasna la ogaado alkabiiratu alaaثuuna kabiirada soddonayda aklu lmaytati waa bakti cunidda wadami wa aklu dami waa dhiig cabidda wa laxmi اlkhinziiri iyo hilib doofaar in la cuno kabiirada soddonaydaa waxa weeye bakti in la cuno ama dhiig la cabo ama hilib doofaar la cuno waana isku mid saddexdooduba xaaraan weeye saddexduba waana kabaa'ir in mayto la cuno bakti maxaa la yidhaahdaa bakti waxaa la yidhaahdaa wixii gowrac sharciya aan la gowracin laba sheeyaa baktiga la yidhaahdaa inuu neefku iskiis iskaga dhinto maa maata bixadfi anfihi iskiisu iskaga dhinto ama ugaar ha aada ama xoolo ha aade baktiya la yidhahda maxaa kaloo bakti la yidhaahdaa dakaa sharciya gowrac sharciya waxaan la gowracin oo waa maxay gowraca sharcigaa waxaa la rabaa qofka gowraca inuu muslim yahay ama yahuud yahay ama nasaaro yahay saddexdaasaa sharcigu u ogolaya inay wax gowracaan yahuuddu waxay gowracdo iyo waxay kirishtanku gowracaan iyo wixii muslim gowraca waa xalaal waaamu wa dacaamuhu xillun lakum waxay gowracaan xalaal liyahay allah yidhi hadday gowracaan intaas waxaan ahayn waa xaraam waxaa gowracay waxa wey shuuciyaa gowracday majuusaa gowracday murtadaa gowracay taariku salaadaa gowracay waxaad ayu gaal kale oo gowraca waa xaaramo gaal kaleoo gowraca waa xaaraam waa kow labo haddii waxa weeyaan magaca alle aan lagu gowracinna waa bakti sanabaa loo qala yabaraa loo qala yabaro ayaa loo qala waa xaaraam wamaa uhilla liqayr illah aw fisqan uhilla liqayr illahi bi waxaa alla xarimay fisqiga ilaahay qayrkiis loo qalay waa xaaraan marka bakti waxaa la idhahdaa wixii qofka gowracaya usan ahayn qof inuu sharciyan wax gowraca loo ogoliyo amase gowrac sharciya lama gowraciyo oo waxa weeye alle qayrkiisa loo qalay sanabaa loo qalay jinniyaa loo qalay shayaadiin a loo qalay yabaraa loo qalay waa la og yahay tarkaas la soo taagan neefka laqarima alale waa kana ku dhega lugta qabsada waxa weeye sii daaya miskiinka markaasaa loo gawricin iyadoo loo jeedo doofaar haddaansan kaasu la mid ahayn aawey wixii alla sheegay oo xaaraantaah waa midkaas midka alla sheegay kan kaleeto xaaraantaha waxa weya dhiigga neefka marka la gawraco ow daman masfuuxan wey neefka la gawraco dhiigga dhiig rubdeedka la yidhahdo dhiig rubdeedka dhiigga la yidhaaho ka burqada xaaraan wey xaaraan weeye waana og tihiin dadka waa lagu daweeyaa inta weel loo dhigaa la cabsiiyaa calaleydu saasay yeelaan waa la og yahay waa xaaraan doofaar oo kale wey haddaad dhihi lahayd dawaa lagala rabaana hadda habeen dhaweed sow kamaanaan soo hadlay mawduucaas in allaha lam yajcal shifaa'akum fii ma xarama calaykum ilaahay caafimaad ma gelin wax uu idinka xarimay bukhaariga ku taalla cbdullah bin mascuud hadalkiisa wey xadiiskii nabigana waan soo arooriyey xaaraan wey wax ilaahay xarimay dawa kuma jirto waa sidaas wey dadka gabal waa lagu daadiya waa najaas waxaa arkayda caruur isagana isku soo koobay oo dhiiggaas ugu daadiyo xaaraan wey saad ugu daadina najaas carruurtaada qaaraa xeeladaysta odayaasha waaweyn oo wananka iyo qasha oo waaweyn waxay leeyihin wankii subagu inuu ka yaraabaa laga cafa xariguu soo qaadan hobkaasuu ka geliy markuu gawraco oo uu wax yar dhiigu daato uu xariga ku dhuujiy waa ku ceshana dhiigga waa isla xeeladaysi waa dhaqankii yahuud bifadli illaahi marka ilaahay uga cabso ilaahay waxaan waa sun aduu kaa ilaalaa culummada muslimiintu waxay dhahdaan neefka baktiyey waxaa alla u xarimay dhiig rubdeedkaa ku baaqday dhiig rubdeedkuna waa sun jirku dhiba hadhow bifadli illaahi weeye marka ilahay inuu xarimay marka waa arrin khatar hilibka doofaarna waa lama shayga haddii la xarimana kitaabka cimdahan ku qaadanay shaygii la xarimay maxaad ogaateen beeciisu waa xaaraam sababta yahuudda lagu lacnaday maxay ahayd xayrta marka alla ka xarimay maxay sameeyeen tashiileenay gadeenay lacagtii cuneen ya marka shay haddii ilaahay xarimo beeciisu waa ka xaaraam mar haddaan intifaaciisu bannaanayn ma kuu bannaano gaalo inta timaado waagii yurub sababta qaaraad doofaarka ka gadi jiray gaalada ta meelahan hawdka aadaan doofaar soo qabsa u le gaalkaana ka gadan waxaan ku fala dollar cuna anugu dooar ma banaana waa inaad ogaataan qaal allahu ilahi wuxuu yihi tacaala alla sarreeyo qul waxaa tira nabiga subanow laa ajidu heli maayo fii maa diinkii uuxiya ilaya la ii waxyooday muxaraman mid la xaaraamtinimeeyey cunidiisa muxaraman akluhu weeye cunitaankiisa wax la xaaraamtinimeeyey diinta la ii waxyooday dhexdeeda ka heli maa calaa daacimin qof cunaayana laga xaaraamtinimeeyey daacimkaasoo yadcamuhu cunaya ilaa an yakuuna inuu ahaado maahane ilaa an yakuuna inuu ahaado maahane maytatan bakti bakti isaga waa la xaaraamtinimiyey baktina waa soo sharaxnay ow amase daman dhiig ma dhiigoo dhamaa maya dhiiggaasoo masfuuxan la daadiyey dhiigga xaaraamta waa midka neefka la gowraco burqaday maxaa soo haray neefka marka la qalayo xibnihiisa dhiigga ku dhex jiray xalaal wey macfow wey xaaraan maa waxaad arkay neefkiiba marka la gooyo halbowla goynkaasa dhiig ka daadan wax dhibaato male hilibka digsiga marka lagu guro waxa weya korka dhan dhiig gaduud ayaa imaan xalaal wey waxaas maxaa xaaraan ah daman masfuuxan dhiigga markii la gowraco burqada bis intaasa xaaraam wax kaloo xaaraana ma jiro aw laxma khinziirin ama hibil doofaar fa inahu inta la soo sheegay rigsun waa qurun najaasa qurun oo najaasa wey oo diinta iyo naftaba dhibaya aw fisqan uhilla liayr lah amase waa shay daacada allaba looga baxay oo alla qaybkiis loo qaray taasa lagu waxaad ogsoontihiin intaana diintii la ii waxyooday wax xaaraan ahoo la cuno intaanaa ku jirtuu nabigu leey saasa aayadda qur-aan nabiga saas dheha la leey waxaadna ogsoontihin waxyaalo kaleeto in la cunaa xaaraantaha diinta ku jirta sida kullu diin kullu samicin dii naabi dugaa kasta ama bahal kasta oo mici uu ku ugaarsadoo leh wa kullu dii mikhlabin min adayr iyo shimbir kasta oo oo ciddi ay ku ugaarsata leh waa la xarimay hadda meeshaana kuma jiraan culimmadu waxay uga jawaabaan aayaddan waa aaya makiya soo maa waa suuratu ancaam kadibay waxyaalaha kaloo la xarimay soo degay waktigaas aayaddaanu soo degayday afartan shay oo aayaddan uu sheegay maanu wax kaloo xaaraamahoo la cunaa ma jiro kadibaa inta kale la xarimay sida qamradoo kale kadibaa la xarimay kadibaa la xarimay waa masale muhiima u yidhi shiiku faman tacamada qofkii u qasta akla daalika kaas cunidiisa baktiga iyo dhiigga iyo doofaar cunidiisa likayri daruuratin daruura aan u qasta ilaa daruuradu faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liismin waxa weeye qofka gaajo uu sheegay daruurada la sheega waa gaajo caafimaadku ma aha caafimaadka xadiiskiisa waa sheegay inaan caafimaad loo cuni karin laakiin qofkii waxa weeye gaajo naftu inay uga dhacdo ka cabsada wax kale oo uu gaajada ku difaacana aan hayn xalaalay u taha qur-aanka caddeeyey ayadoon marka gaajo ku qasbin qofka cunaa fa huwa min almujrimiina mujrimiintu ka mid dadka dembiyada waaweyn oo mujrimiinta ka jira uu ku jiraa wamaa axsibu mana u malaynayo anna musliman qof muslim ah yatacamadu inuu u qasdayo akla laxma alkhinsiir hilib doofaar cunidiis muslim inuu u qasdayo u malayn maaha badanaaba dadka cuna ee muslimka sheegaa waa munaafiqiinay u badan yihin ma u malaynayo saasuu leeyahy marka insha allah halkaas iska joogo wallah subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed